magaalada hargeysa iyo weliba munaasabad qalanjibin ee lanka gobod ay arday dhammaysatay xirfada farsamada galanta qaybosha shardowa waxaana soo walkubaradeen dugsiga farsamada gacanta ee yool training santa ee hargeysa weliba munaasabada shahaadooyin laga gudoonsiya ardayda ku qayb galay maamulka iyo macalimiinta dugsiga gudoomiyaha degmada hargeysa ganacsataa culamo odayaalka dhaqanka iyo qaybo sharduwe ardayda waxaana kumid ah hubnoogii iyo mas-uuliyiintii sharduwanaaye ee ku qayb galay munaasabada ayaa ardayda kala dardaarmay inuu ku mira dhalayaan xirfado sharduwan ee farsamada galanto iyo bardeen maadaama wakhtiga tala roog xirfadda iyo markaas ku fursad faydlataa aqoonta kalea iskuulka ama dugsigan yool training center waxaan aasaasnay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii oo aanu ka bilownay xaruntii u horeysay xaafadda masallaha halkaas oo aanu ku bixinaynay koorsooyin kooban oo saddex ah ay isku jiraan electriga balombinka iyo laxamadda intaas kadib waxaan maaragtay iskuulku u soo wareegay hadda muddooyinka laba sano ku dhow xaruntan aad hadda joogtaan oo ah yacnii markiis ka weyn kii hore oo aada uga ballaadhan runtii hadda kolley sidii hore waa ka badan yihiin xirfaduhu oo ilaa lix xirfadood ayaanu bixinaa si joogto ah xirfado kale oo diiwaangashan insha allah waanu is leenahay dhowaan bilaabana way jiraan maanta dugsigu waxa uu ku farxayaa oo maaragtay aad iyo aad runtii waxweyn u ah maanta in arday aad u badan ay ka qalinjabinayaan oo ay maaragtay qaybaha kala duwan ay maanta dhammaysteen badankooduna ay shaqeeyaan maantaba shaqada gacanta laga qabtaiyo xirfaddu waa shay maxmuud oo diinteennu ammaantay ilaahay nebiyullaahi aadam markuu nebiyullaahi daa'uud markuu ka warramayey wuxuu ka warramay inuu wa alanaa lahu alxadiid birtaa ilaahay u sahlo o u jilciyey markaasaa wuxuu ka samaynayaa anicmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa marka halkaa maxaad ka fahmaysaa farsamadu ilaa ambiyadii alla doortay ayaa ku ismanayd farsamada gacantu runtii dee waa laga soo sheekeeyo ilaa ambiyadii ayaa ay soo taxnayd inay qof bini aadami waxa uu afka geliyo oo uu cuno waxa ugu khayr badanina ay tahay wixii uu gacantiisa ku shaqaystayna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuuso halkana laynooga sheegay marka horta ardaydu taa ha aaminaan waxaan u hambalyaynayaa ardayda halka ka qalin jabinaysa ee dhammaysatay farsamada gacanta runtii iyagana waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala inuu ilaahay ku anfaco oo ka dhigo kuwo waxa ay barteen manaafacadsada iyaga iyo ehelkooduwa waxaan kula talinayaa dhallinyarada sida odaggii hore wa sheegay ee ka socda daryeel iyo shacbaan iyo agaasimaha iyo wax badan baa la sheegay runtii hadallo qiimo badan baa laga jeediyey raggii hore o dhan hadlay waa ficnaayen wixaan odhan lahayn ba iyagaa yidhin anigoo ku hadlaaya kelmaddii waalidka ardaydan qala jebinaysa iyo inta kale dhiganaysaba aad baanu kuugu mahadnaqaynaa iskuulkana allaha barakeeyo xirfad badan lana baray fiican oo hordhaceegu imika intifaaceegu rajeynayno in insha allah ilaahay nala garab qabto annaguna insha allah khayr waan khayr badan baan rajaynaynaa ilaahay inuu naganfaco dee shirkadaha iyo dhammaantana waa wada hambalyeynaya dhammaantood intii odayga waalidiinta iyo dugsiga farsamada galaanta ee yool training santa magaalada hargeysa iyo waliba wasiya komar wilbaha saarow arday shalduwan ee baradeen xirfada farsamada galanta oo markaasi ka shaqaysada koraan